لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين لكلساك وحن سوني كتاب كان الأدب المفرد ولي هي أمير المؤمنين في الحديث أدغو بلوغيسي إلهينا حكا برينا إنه سفي عنا وبلا وسفي عنا إنه قبل ما يو بإذن الله إنه تاي إنه قبل ما يو إنه ننفعه bal intaan kitaabka gelin wax yar baan ka yar horreysiinayaa maanan kitaabka bilaabin saaka waxaa yareen kaba horey ama intan kaba horreysiinayaana kolley muxadisiintu ilaahay ha kaba raalli ahaadee weliba khaasatan qaybahoodii dambe waxay aada iyo aada ugu dadaali jireen waqtiyada ama adigu xadiis lagu magacaabo xadiisu raxma oo ku tasalsulay ama iskaga daba tegay awalnimo macnaa inuu raawigani sheekhiisii marka ugu horeeya uu laba kulmo xadiidkan ka maqli jiray iyo sanadkiisa mid kastaaba markaa wuxuu odhanayay fulaan baa ii warramay oo isagaa ugu horreeyeyna wixii horeen kaba maqlay kaas bay iyagu marka ugu horeeyay ay kulmaan warintoodu ay ahaan jirtay waa da-bigii muxadisiinta culimada qaarkoodna si ay kolley jaanibkaas ay uga dhowraan oo ruuxii ay dhaaftayna bal ay taas u makansiiyeen majliska marka ay fadhiistaan baabay kaba dhigi jireen xadiidka koowaad ee iyagu ay sheegayaan khaasatan hadday xalqadii ku arkaan dad dullaaba oo cusub oo iyadu bal matalan taas waxa weeyaan aan markii hore joogin ama dadkii raxaliinta ahaa dee wax ka mida ay arkaan waxaana dadaalkay jaanibkaa kuba dadaalayeen kaba mid ahaa xataa tilmiidku hadduu hore uga maqlay sheekhan axaadiis kaleoo kaba horeysay awaliyadaas dee marka hore haddii markii ugu horreeyey uu la kulmay wax ka maqlay ahaa awaliya xaqiiqiya noqonaysay ayaa waxay kaa cabiri jireen waa awaliya idaafiya ayay kaba cabiri jireen oo markaa majliskii bay ku bilaabi jireen majliskaasun iyagoo arrinkuna uu yahay balse tasalsulkan sanadkana loo dhowro isagii haddaanay awaliya idaafiya shaksigan markaa ee hore axaadiis ugaba maqlay sheekhan uba ahayn ama awaliya xaqiiqiya anay u noqona majliskan marka la eega waa wixii ugu horreeyuu maqlo awaliya idaafiya ay noqon isaga naftiisa marka laga sii warinayo xataa isaga hadday u noqon weyday awaliya xaqiiqiya dee marka laga maqlaye cid hadduu usii gudbinayo isagii wuxuu isagu riwaayo u leeyahay oo laga maqlay oo la odrhanayo kii ka dambeeyey dee isaga wixii ugu horreeyaan kaba maqlaa ayuu noqonaya taasaa waxay keenaysay kolley in barhkood culimada qaarkood duruus ay lahaayeen kol kol inaad aragto iyagoo dee duruusin ilaa dhowr iyo toban goor uu soo noqday xadiidkan oo sababta usoo noqonayna taas weeyaan oo bal kolley waxaa jirtay barhkood da-bigooda ahaa mararkii madaaristii waaweyneyd iyo meelihii waaweynaa iyaga ugu horreeya ay fadhiistaan ama ay shaq kaba noqdaan ay duruus kaba bilaabayaan iyadoo duruustii kale caadiga ahayd ay socoto dee kolley waa darsi duruustii baa soconaysayba ama duruus ha noqoto fani gaara ku khaasan ama mid caamabe laakiin haddana deris kale oo dersi imlaa ahoo toddobaadkii maalin la isugu yimaado iska socda ayay lahaan jireen barhkood baa ayad qur-aana ka dhigi jiray oo muddo dheer ay wadaan barh baa xadiidun kaba dhigi jiray dersigaa gaarka ah ee dersigaa imlaa ah oo ay socdaan oo kale oo barhkood baa xadiidkii yaa cibaadi innii xaramtu dulma taqiyudiin subki oo kale markuu daar alxadiid ilasharafiya ka sheekha noqday shan iyo toban sanadoodii buu dersigu socday waa xadiidka oo keliya ibn nasrudiin baa tan u jeeda aayaddan laqad madna allahu cala lmu'miniina id bacata fiihim ilaa malaa koob iyo konton majlis bay gaadhay waa sanad in ka badan marka toddobaadkiiba maalin la ysuguba imanayo waa aayaddan un baana majaalistaasi waa duruusimla la xaadirayo raggii waaweynaana ay xaadirayaan oo laakiin culum kala duwan bay ku soo ururinayaan marka kitaabkiisaasoo ina gaadhay almajaalis fi tafsiiri qowlihi tacaala laqad madna lahu oo daaru minhaaj ay madbacaysay oo kale malaa duruustii qaar way maqan yihiin ilaa shan iyo toban gooryabaa xadiidkani soo noqdo maalintii koowaad oo ku bilaabo xaafid ibnu xajariyabaa raggii fadhiyey ahaa walow markaa rixle uu ku jiray uu shaam markaa tegey dee nin imaamada uu ahaa laakiin majliskuu fadhiyay oo sheekhi baa xuseyeyba oo hadal qaaday oo daarulxadiid ilasharafiya bal markaa celcelintaasna waxay ahayd in kolley ama dadkii cusba dadkii ay dhaafeen iyo waxyaalo iyo si bal awaliyada idaafiyada ay u xasisho ujeeddada ay kaba lahaayeen bilowga ay xadiidkaa ku bilaabaan majaalistoodiina ama marka ugu horeeye xadiidku wuxuu ka waramayaa naxariis ilaahay subxaana wa tacaala dadkaa naxariistay inuu isagu u naxariisanayo in laftigiisa waan arki doonaa dadkiina waxaa la farayaa dee si ay naxariista u helaan ilaahay in iyaguna man fi lardi u naxariisaan ama xataa dee bahaayimtii baa soo geliya wax kasta goliyo dad sifada naxariista iyo taa leh inay noqdaan marka insuu bal matalan kolley mar dambe aan soo yar sheegi doono aan arki doono haddii a la yidhaha waraaqo yar oon qaybin doono waxaa qaradkoodu ahaa gees waa tasalsulkii xadiidku inuu socdo iyo arrinkaas gees kalena waxay ahayd ruuxii daalibu cilmiga ahaa inuu dee xadiidkan iyo bal umuurahan uu ku daydo kuba camal falu ogaado ina waa bilowgii ayaa lagu bilaabayaa ee cilmigu wuxuu ku binaysan yahay inuu yahay naxariis taraaxum isjeclaansho isxidhiidhin ee aanay arrintu ahayn isgoyn iyo tadaabur iyo taqaaduciya waxaa aanu kumada bilaysteen macnaa uu khuluq iyo sifo uu noqdo sifada raxmada barkood baa markaa waxay sheegayeen bokolkol xadiidka markay sheegayaan bay raacinayaan wixii kale iyaduna shawaahida uu lahaa ee naxariis kuma tacalluqsanayd haddaba ihtimaamka ay jaanibka u ihtimaamayeen ayaa waxay keentay aimo kala duwani inay xadiidka keliya kutub ku khaas yeelaan oo bal dee waxaa la arkaa wax dee la helayo na soo gaadhiyo waxaana soo gaadhinba malaa ilaa labaataneye kitaab oo culimadu ay taa kuba khaas yeeleen oo u gaar ahaynu xadiidkaasi way jiraan barkood baa sida zabidi oo kale iyo afar tasniif buu kuba leeyahay oo markaa ku tacalluqsanun xadiidkaas waxaa taa dheer kutubtoodii kala duwanaydee ama macaajimtii iyo ama taas oo kale iyo bilowyadoodii ay xadiidka kaba dhigi jireen oo markaas marka ay iyagu taaliif kaba dhigayaan xadiidkii iyo wixii kale shawaahidu ahaa iyo umuuro kale kolkol ama taa ku tacalluqsan ama funuun kala duwan oo kale ay raacinayeen sida kitaab ibnu salaax oo ibnu rushayd iyo aada u ammaanaan horta malaa wax qarni ka horeeyey waa jireen laakiin in la madbaceeyeen kale war uma hayo oo kale oo jaanibkaa kuba tacalluqsan oo waana sida dahabi kolley yeelo mucjamu shukuyukiisa markuu asaanidiisii tasalsulka uu sheego ayuu marka dambena bal uu kuba khatimaa umuuro raxmadaas iyo waxyaalo kuba tacalluqsan buu kuba khatimaa bal haddaba qaradkoodu wuxuu ee tasniifkaasna way kuba khaas yeelan kala duwan ihtimaamkay u ihtimaamayeen waxaa kaloo ujeeddadoodu ahaydna ruuxii daalibulxadiidka ahaa bal inuu majaalistooda ay kuba bilaabanayeen waa si uu u ogaado arrinkan adu tani khuluq ay u noqoto naxariista taraaxumka isxidhiidhinta isjeclaanshaha oo arrinku iyo cilmiga mabnihiisa iyo inaanay ahayn wax tadaabur iyo taqaaduc iyo iskooyn kuba dhisan bal taas baa suu dee waa cabdilxayi alkatani kitaabkiisa firas ulfaharis bilowyadiisa uu ku yidhaaho maruu xadiidkan soo qaaday maruu ajzaa kala duwan oo culimada ay dejiyeenna magacyadooda isagaa uu tiriyaayoo ilaa malaa dhowr iyo toban buu gaadhsiiyaabeen bal iyaday taasi jirto oo kolley aan filaya dadka majliska inuu dee haaliban aanu u noqonayn awaliya xaqiiqiya laakiin awaliya idaafiya ay noqoto se dee tasalsulkii inoo xasilaya iyadoo xadiidkii sanad aan u yeelanayno bal dee inoogu xidhiidhaya maqal ilaa rasuulki ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ama halkii tasalsul ku joogsanaya lagaba gaadhayo oo dee waa shay weyn oo qiimo badan iyadoo bal matalan haddii dee walow aynaan iyagii oo kale ahayn iqtidaa'an biahli lxadiidi alkiraam iyo tashabuhan bihim ina tashabuha bilkiraami falaaxu sahiil laba yidhi bal taas baa horta waxaan kuba bilaabaynaa majliskeennan koobaad xadiidkaas الرحمة المسلسل بالأولية waxa la arkaa markii ugu horeeyay de walow mar hore ayii horeysay oo waraaqahan imikaba dee hore aan u garaaco beled aan beledkeena ahayn dee mar aan taqriibka nawowi aqriya markaan xadiidka meeshiisa gaadhay kolay yaho dad dee intan aada uga badana ay joogeen tasalsulka wakti xagaayay ahayd oo hore ay igu horeysay taas dad igaba maqlay laakiin halkan iyadoo waa markii ugu horeysay ama masjidkan oo kale dee aan de kolley meel kale malaha magaalada wax saasoon ka aqriya ma jirta masjidkan iyo masjidkaasma wax ku aqriya kan agteeda jaamica maqfiro isagu saddexdii sano hore ko iyo siddeetankii ilaa afariyo siddeetankii ilaa kan la furayey afariyo siddeetankii bishan labaad ayaan ku jirno waktiyadan toddobaadadan oo kale la furay xaggan taariikhda hijrigana laba kun iyo afar boqol iyo afartii ahayd waa labayo soddon sanadood oo iyadu jumadan uula bilowgeedii bay ahayde kii subaxdii ma garanayaan waktigaa aqriyayeen la soo guuray laakiin horta taajkan la soo wareegay oo kitaabuse ka socday ama juska labaad socday bal taasi waa markii horeysay haddaba imika waxay noqonaysaa taas marka ayn dadku iyaga soo fotokobiyeysan doono waraaqaha laakiin in imikaasi dhawaaqayga loo maqlo waxaan in yaroo shan shan iyaha loo fadhiisto markaa u qaybiyo in hala eegto adhowna nin kasta isaga fotocopigiisa samaysanayo laakiin de waa intii may isu tagtaga dee ina idinma gaadhayso waa idinka laakiin markaa horta intan dee ka baxayo intan may waxa weeyaan ururo dee shantii ama lixdii oo mid bay isugu tegayaan dabadeedna markaas waxay noqonaysaa si in dhawaaqa loo maqlo ama de in ka badanba aada gaadhsiiya horta waa toban nuskaan soo lasoo sameeyey nusqadiina waa waa taas waa sanadan xadiis u yeelanayno bal in haddaan kitaabba noqon adugu bal insha allah kale qolooyinka habeenkii kitaabka iyagu sanadka muslim bay haystaan oo isba de aan so in isu dhawaada uno iska horjeesta un horta intaan ka dhabxayo in taas maxaa dhe intiinan oo dhan ba way way waan bilaabayaa kolley malaa ninkii waxaan garanaya berigaa malaha afar sanadood hortood laba kun iyo toban kii dadka qaarkoodna markay dee xadiid sanadkii heleen ragga dee qiimeynaya ilmeeyeen markaa faraxii ay kuma farxeen xadيث الرحمة المسلسل بالأولية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين أما بعد فإن حديث الرحمة المسلسل بالأولية اعتنى به أهل الصناعة الحديثية فقدموه في الرواية على غيره معنى الرواية غير كيف كبه الرسين ليتم اللهم بذلك تسلسل وليقتدي به الطالب العلم فيعلم أن العلم مبني على التراحم والتوادد والتواصل لا على التدابر والتقاطع وقد حدثني به الشيخ وعبارة ذي أني قواعدي أن كما مقلي وقد حدثني بها الشيخ العلامة محمد بن علي بن آدم الإثيوبي الولوي المدرس بدار الحديث الخيرية يوم الأربعاء رمضان عشر اثنا عشر ألف أربعمائة وعشرين بمكة المكرمة أقل كيساني أهي وهو أول حديث سمعته منه وهو يرويه مسلسلا عن العلامة المسند أبي الفيض محمد بن ياسين ابن محمد عيسى الفاداني المكي وأن أصل كي سرير أندنوسي أها لكن أندنوسي أها لكن غير مكة أها كل كتب كلا دونا أما مسلسلة لا ما سانيدة رقا وقبضا عصر نبأها قال isaguna waxa weeyaan waa xadiidkii ugu horeeyay uu kaba maqlay buu ahaa isaguna qaala marka fadani baa wuxuu yihi xadaanii bihi sheekh cumar ibnu xamdan muxadis alxaramayn الshariifeyn washeikhu khaliifat ibnu xamdi nabhaniy اlmakiyu washeekh caliy bnu faalixin الظaahiriy اlmadaniyu ثuma اlmakiyu wahuwa أwalu xadiiثi samictuhu min kuli minhm qaaluu xdثna bه محdث المdينة أبواليصر فاlح بن محمد الظاهري وهو أول xadيiث سمعناه منه بالمدينة المنورة قال أخبرنا الإمام سيد السيد محمد بن علي السنوسي الخضامي المكي وهو أول وهو أول وعبارة soo نoqnoqon doonta waxay ka dhigantay وهو أول xadيiث سمعته منه intii kalun baa qadaran قال xdثnي bه أbو xفs cمر بن عaبدالكريم الcضار وهuو أول قال xdثnي bه النور علي بن عبدالبر الونائي المkي والشhمس بن محمد meelhan النuur iyo الشhمسiyo waa لqبkii oo iضاafadii markii la gooyey a lagu bedelay marka waxay ka dhigantahay نuruالdin iyo شhمسالdin iyo وشhمس محمد بن علي بن منصور الشhنواني وهuو أول قال xdثnا السيد أبوالفyض محمد بن مرتضى بن محمد الزبيدي waa ninkan يحyا cلم الdينka iyo tاج قاموسka iyo شhaرxay waa ninka aan lahaana ilaa aفaر kitaab iyo waa leeyahay oo noocyadan ah alفyo dhan oo xagga aسانidana waa leeyaon hayabe وهuو أول قال أخبرنا عبدالله بن موسى الحريري المkي وهuو أول قال أخبرنا halka ana idin taalo kolley dee ninkii مصطلح aqristay khاaصatan وxoogaa ka aqristay waa arkaye أخhbaranaa ay اkhtiصaariyeen weeye oo hmزadii iyo naadii ugu dambeysay soo qaateen marka marka la aqrinayo ana lama oranayo أخhbaranaa baa la odhanaya أخبرنا عبداللطيف بن أحمد البقاعي وهو أول قال أخبرنا عبدالقادر التغلبي وهو أول قال أخبرنا عبدالباقي البعلي الدمشقي وهو أول قال أخبرنا المعمر waa ninkii cمriga dheeraa wy عبدالرحمن البهوتي الحنبلي بهوتي way bعd way damisan tahayna وهو أول قال أخبرنا الجمال halkana waa جمال الدين يوسف بن القاضي زكريا وهو أول قال حدثني به أبي شيخ الإسلام القاضي زكريا بن محمد الأنصاري وإمامkii ama شhهيirka aهاa وهو أول قال xadaثnaa bihi halkana xadii baa maqan iyo daalkii waana ikhtiصaar laakiin iyadoo dhan baa la aqriyaa markay xadaثanaa noqoto kol kole naa keliyay reebaan oo farqiga xadaثanaa iyo akhbarana udhaxaynaya haddii hamzada ana oo kale iyo naadu ay joogto waa akhbarana haddii naa keliya damiirkoo keliya ay noqotona waa xadaثanaa ikhtiصaarkeed weeye muxuu yihi xadaثna bه الxaafiظ abوالفضل بن xaجر الcasqلاني xaafidkii addunyo وhuوa أول qال xadaثna الxaafiظ abوالفضل cبدالرaحيم بن xuseين الcراaqiي وhuوa أول qال xadaثna bه الصdر محamed بن إbrاhيم الmaydumiي وhuوa أول qال xadaثna cبdاللطيف بن cبدالمنcم المcrاني وهuو أول قال xadaثnي bه أبوالفرج cبدالرحمن بن الجوزي الxاaفظ وهuو أول قال xadaثnا bه أبو سعيد إسماعيل بن أبي صالح المؤdن وهuو أول قال xadaثnي والدي أبو صالح أحمد بن cبدالملك المؤdن النيسابوري وهuو أول قال sناdna waa tn xadaثnا أبو طاaهر محمد بن محmش محmشhn الزiياaدي ضبdg waa taase وهuو أول قال xadaثnا bه أbو xاamد أحمد بن محمد البزاز وهuو أول قال xadaثnي bه cبدالرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري وهuو أول قال xadaثnي bه xadaثnي dna wy halka xadaثna aan ka aqrinay imaka sanayda waa xadaثnي bه سفyان بن عuyaynة وهuو أول وإليهi ينتهي التسلسل بالأولية marka sufyaan ibnu cuyeyne la gaadho ayuu dhammaanayaa wahuwa awaludii ama tasalsulkii awaliyadu sufyaan ibnu cuyeyne inta ka sareysa xadiis caadi ahaan ay u maqleen oo axaadiista kaluun la midoo ugu horeyn aan la maqli jirin buu ahaaye laakiin sufyaan ibnu cuyeyneay ku joogsataa silsiladan awalnimadu waa tan wailaahi yantahii ay ilaahi ilaa sufyaan ibna cuyayna yantahi tasalsulu biاlawaliyati can camr bni dinaarin can abi qaabuusin mawlaa cabdillaahi bni camrin ibni camri ibn alcaas halkaan ibnidan ku kordhisan doonaa oo camrin ibn alcaas weye dee camr ibn alcaase mu ahaa camr alcaas maahe binidaa dhacday imakaaba igu horeyso maan dareemin intaasoo waaye mawlaa cabdillaahi bni camr bn alcaas عن cبد اللh بن cمر بن الcاص damb waa tasaxan qاaل qاala رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم الراaحimuuna يرحمهم الرحمن waa kan xadiiثkii ارحموا maن في الأرض يرحمكم يرحمكمna barhkood dabdiga way soo nqliyaan waana isfiicantay sbe يرحمكم oo dee markaa jawaabtii dalبkan ku jasminaynaa maن في السماء oo ilaa رحm dadka iyagu wax naxariista ilaah araxmaana u naxariista waayo dee man laa yarxam laa yurxam waa kii xadiidkii baa shawaahidis irxamu man fi lardi cidda dhulka ku sugan mantina siqa cumuum weeye markaa xata albahaa'im way shamlinaysaa kitaabkan bilaabi doono ayaa waxaa inooguba iman doonta neef gaadi haddaad naxariisata adna ilaah baa ku naxariisan taas baa dee matigiisa ama kuwaa inooguba iman doona haddaba irxamu man fi اlardi yarxamkum man fi الsama ilah baa idin naxariisan doona akhrajahu axmed وabu dawuud wالtirmidiy waqala hada xadiiثu xasanu صaxiix وصaxaxahu اlxaakimu fi اlmustadraki واlalbaniyu fi صaxiixi اljaamic wغayrma adigu rag kaleo dee raggii hore aba way wada صaxiixiyeen sida dahabi iyo kayrkii dee shawaahidiisa iyo duruqdiisa iyo taa daraadeed qاl سيد محamed cabdالحي الkتاniي في khitاami كalاami عalى hada الxadيiث waa nin reer mغaaribadii ahaa kollay alubeytkii rasuulka ilaahi kaba mid ahaa cilmigan marka la eego asaniida iyo ijaazaadka iyo asbaada iyo waxyaalaha kuba tacaluqsana ihtimaam aad iyo aad weyn u lahaa kitaabkiisa firasfaharis ba u madbacaysan yihin kollay mualafaadna kule xadiidkan nin saas usii dheer oo usii fog maaha lakiin halkan waa dee wuxuu ku ahaa geestan marka la eego waxaa faharista iyo asbaada iyo janibka kuba tacaluqsan iyo asaniida iyo aqoon aad iyo aada u sareysa kuba lahaa kitaabkiisa firasfaharis weeye walow kitaab kale waa sidii aan kasoo noqona lakin isna waa mutawafirun ayaa muxuu yihi markaas markuu xadiidkan iyo taa kaba soo hadlay xadiiثun xasanun صaxiixu tadaawalat اlummatu wاctanaa bihi ahlu الصinaacati dadkii sinaacada wehelkaa way u ihtimaameen faqadamuuhu fi الriwaayati calىa gayri marka hore intaan axaadiis kale aanay bilaabin ayay riwaayada kolkol waata aan sheegayna majliskii oo ibn nasrudiin oo kaliya malaa ilaa shan iyo toban goor way gaadhaa intay majaalista aayadda tafsiirkeeda uu socday dee uu kolbe ku celinayay ama iyaduna kolbe majlis kale ay raacaysay ama xadiidka uu raacayay iyo tasalsulkiisu maxay saa u yeeleen waliyatima lahum bidalika tasalsul horta dee arrinkan gees waa isnaad buu maanta inoo yahay oo dee waaba xadiidii maka inta tidaahaan xadathanii fil ninkii dee aniga maanta aana iigu horeyna kii ay maanta iigu horeysa wuxuu odhan karaaba dee xadathana fulan wahuwa awal u odhan laakiin intii dee dadka hore waxa iga maqlay axaadiis markay noqoto dee axaadiis markay noqoto iyagoo awalu ma odhanayaan wahuwa awalu laakiin dee wuxuu noqonayaa xadathanii fulan ise dee intii damba tasalsulkii inoogu xasilayaayo waa si tasalsulkan xadiidkani uu ku tasalsulay awalnimo dee axaadiis kale oo dee waxyaalo kale ku tasalsulshay baa jirta kutub kala duwan oo ay axaadiisa ku ururiyeen culimaduna waa jirta almusalsalaad barhkood ay madbacaysan yihiin si haddaba tasalsulka horta ugu dhammaado oo dee dad tasalsulki waa mid waliyaqtadiya bihi si ugu daydo waaya aalib اlcilmi xadiidkan liyaqtadiya bihi ya-din baa dhicihii ka yar maqan yihiin aalibulcilmi cilmiga ninkii dalbayay oo fayaclamu uu ogaado ana mabna alcilmi cilmigu wuxuu ku binaysan yahay cala ataraaxum watawaadud watawaasul laa cala atadaaburi wataqaaduc marka waa cibaaradiisi baa socotay faidaa shaba aalibu hadduu ninkii daalibkaa ku barbaaro calaa dalika arinkaas oo de waa khasladan iyo raxmadan iyo naxariista iyo taa shabat macahu nucaratu tacaaruf nucarada asalka hore kibirka iyo casabiyada iyo waxyaalaha waa la yidhaha macnaa waa tacaarufkan khasladiisa iyo ayaa la barbaaraysa oo la koraysa iyo wataraxumi taraaxum fayashtadu wuu adkaanayaa saaciduhu dhudhunkiisa bidalik macnaa arrinkaasuu ku koraya khaslo isagoo dee uu ku sifoobay oo agtiisa hadiyo goor uu ku sifoobo lagu yaqaano ayuu noqonayaao isagii falaa yashibu ma ciraysanayo ilaa waqad takhalaqa biraxmati isagoo dee naxariistii dabeeco iyo khuluq ay u noqotay markaa dee hadday taasi naxariistaasi iyo dabeeco ay u noqotona wuxuu kaba mid noqon kuwa xadiidka alraaximuuna yarxamuhum الraxmaan ama dee man laa yarxam laa yurxamna waa ka falaa yashib ilaa waqad takhalaqa biraxma wacarafa markaa garansiiyey oo u sheegay oo tusay kayrahu kayrkiina bifawaa'idiha wa nataa'ijiha fawaa'ida iyo nataa'ijta ay leedahay naxariista iyo ay leedahay fayataadab athani markaa waa say dee uga jeedeen qaradkay u lahaayeen culimadu may hayn in xadiidkan tasalsul un eegayeen waa kii dambe si uu markaa adab ay ugu noqoto uga adab qaato kii hore adabtiisii oo kale wax lakala dhaxlay oo de ay noqoto taasi وعlى الlahi fi اإkhlaaص والqbul الmucawl وakhiru dacwana an الحamdu لlahi رab العaalamiin haddii waktigaa hore ay qoraalku uu ahaa taas aan qoray bal markii layga maqlayna waa ka dambeysay kolley ninkasaa taarikhdiisa u maqlay isagaa ku qororsanaya oo raacsanaya taariikhdii uu maqlay taas bal waa waxaa ugu horeeyay aan saakaans lahaa casharka hay bilow haynoo noqoto waa si aan bal dadka fiicfiicna un aan uguma dayano ama aan isugu ekeysiino kolley de maaha wax kale in kolleyna dee waa iskaadhi doontaano ama de waa kolley waa sur haddii de ciddii intii israacsan inuusoo fotocobiya haddii kale mooye lakin kolley ninkasa nuskadiisaa samaysto taariikhdana uu ku qoran un taarikhdaasa kaan joogna oo shan iyo tobankii bishii rabiicu thani bay noqon de kun iyo lix boqol kun iyo saddex afar boqol iyo lix iyo soddonkii taarikhda kalena de waaba afar maanta bisha labaadba weeyaan taas bay adigu ruuxiisa taarikhdiisa ku kordhisanaya wey asalka waa laisoo celinaya ha kolley dee asal maahe waayo dadku way badan yihin ina lama sinayo ina maahe adigu kolley laba nin baan ku magacaabi doona loo dayn doono lakin ha dadku ninkasta nuskadiisa soo photocopysta taa weye markaas wey waayo dee ma gaadi saasa waa toban nusko une waa lasoo wada photocopy waa la sinaanaya halkaas wey bal taasi iyadu waa in ti in waxoogaa yar baan markaa kitaabkii kitaabkana iyado saaka kolley carab marin waayo kitaabka waxyar buu u yar baahan yahay in yaroo bukhaari tarjamadiisiia waan ka yar horeysiinaya aan raacinaya waa tarjamada kooban oo dee tarjamadiisu waxa la dhex geli kara maaha meel laga tagaana kolley meeshii laga tagaaba waa bad une lakin waa isxusuusin in yar waxaa markaa inoo raaci doono kolley casharka aan ku bilaabi doona iyada taas bal kitaabkan in aladab iyo ahamiyadiisa iyo farqiga udhexeeya imika halkan kitaab اladab اlmufrad baan haynaa kitaabkiisa صaxiixana kitaab اladab baa kaba mid ah oo abwaabtiisa ama mee kutubtiisa badan bal waxa weeyaan ilaa laba boqol iyo lix iyo konton xadiid buu kusoo arooriya kitaab اadab abwaabtiisu kitaab اadab boqol iyo sideed iyo labaatan bay gaadhaa waa صaxiixa boqol iyo sideed iyo labaatan in badan oo axaadiista kamidana way wadaagsanayaan bal dee farqiyada u dhaxayn kara maxaa bukhaari isagoo kitaab اladab uu horeeyey uu haddana kan uu khaas yeelayba iyo bal umuuraha wax inoogaba tacalluqsan iyo kitaabka wax inoogaba tacalluqsan waa sax waa mid hadda haddii ala idhaah arrin kalena way jiraysaayo kolley dee sanadkii ahamiyadiisu kutub waxaa la yidhaha lasanid ansaab اlkutub asaniidu waa kutubta nasabkeeda iyo abtirsiinteeda taas baaba la yidhaah inagu jaanibkeena loomaba ihtimaamo waynaan ihtimaami jirin haddana kole dii bal tashabuha aan sheegayo mid baa jirto isagoo qoraala ma keenayo markaa hore aan kitaabkan adab iyo farqiyada iyo inta aan dhamayno iyo ahamiyadiisa iyo bal culimadu wixii ay yidhaaheen iyo khadamaadkii kitaabka lagaba shaqeeyey maxaa jira oo kale sharaxya ma leeyay bal umuurahaa sidee aynu fikro iyo tasawur ugaba haysano iyo bal xadiid kitaabkan ayaa waxaan kolley de kitaabka nusqooyinkan aan haysano marka ugu horeeya uu bukhaari ama baabku inoo bilaabmayo kolley sanadkii wax kamida kasoo horeeyey bukhaari baa ina kuba sugan tahay bal isagana in kolley si uu inooguba noqdo sanad kitaabkaan u leenahay in sanadkaygu ijaaza aanu noqonayo anigu kan ku haystaaye dee sanad baan isna u leeyahay lakiin ijaaza ahe waan carab marin bay noqon doontaa lakin kaas isaga dee kan iyada waxaan ugu talagalay xataa ninkii maanta intuu iska tegaya waa xadiid u haysta iyo sanad u haysta waa xadiid keliya kaas lakiin kitaabka marka ay noqoto dee waxa weya kitaabkan baa sanad kale nintuu dhowr cisho soo fadhiistay xiisaha hore iska tegay sanadkaas kolley ma yeelanaye waan caqri de ninkii hadhow cajaladu weydimaan kaba qaatee lakiin marka muddo socono kitaabka laga yaaba bil ama waxoogaa muddo uu socdo ayaan dee ma garaacne aan soo hagaabeyn doonaayo markaa ninkastaana insha allahu tacala taa sanadkaase lakin marka hore waan la bilaabi doonaa si uu noqdo bidaayo iyo sanadkii kitaabkeena laga bilaabo de inaga markan halka ama mashaaikhdii laga bilaabo ilaa laga gaarayay imaamkii bukhaari markaa sanadkii kale uu bukhaari ku xadiidka axaadiista ku warinayay baa isugu ken xidhmi doonaa lakiin isaguna insha allahu tacaala haddaan noolahay kolley inta kitamaha lama sugayo dhammaadiye waa dhexaa kitaabkaba markuu muddo yar socdo ay i suurto gashay inaan yar naqliyo un qoraalkiisa helayaan lakin waa dadkaa dee kitaabkii kuba taxnaanaya bidn اllahi tacaala bal taas oo iyada waxaan leenahay casharkan raacin doonaa saaka waxaan intan inoo raacaysa un in yaroo bukhaari kuba tacaluqsan bes ama ta kale way inay waxaan ka yar baqanaya inay u yar bahato waqti intaa ka yar dheer kitaabkanka hadalkii iyo khadamaadkii wixii laga qabtay iyo shara umuurihiisaas iyo waxyaalaha kuba tacalluqsana markaa dee cashar kale ayuunbay bidaayadiisa noqon doontaa ebel bukhaari horta waxaan filayaa dee waa say kaba cabiraan naarun calaa calam bur aada u dheer dab ka dhulbaxayo oo kale dee wax qarsoonaanayo cid kaba qarsoonaanaya maaha waa amiiru lmu'miniina fi lxadiid waxaa ugu filan inuu kitaabkaas asaxu kitaabin bacda kitaab illaahi imaamkii alifay uu yahay sanifay yahay oo dee maalan marka la eego kutubta kala duwan ee culimadu taraajimtiisa kaba qoreen weliba rag hore oo aada uguba dhowaa iyo in ka dambeysay ilaa xaafid xajariga laba soo gaadhayo in kutubtiisa ha noqoto hadyusaari bukhaari sharxi muqadimadiisa ha noqoto takliqu tacliiq iyo kuwa taraajimta uu ku leeya mooye tarjamo gaaro imika dib loo madbucayo hidaayatu saari laguma magacaabay gaar kuba leh ha noqoto kutubtan waaweyn ee taraajimtaas sida sira aclaam nubalaayo haddii la saaro dee kitaabba iskaba noqon lahayd iyo taariikhda weyn iyo taariikhda baqdaad iyo bal taariikhda dimashq iyo kutubta waaweyn tarjamada uu kuba leeyahay iyo diraasaadkaas bal waa dee kolley waxaan koobi karno oo la tirin kara maaho taasi aada iyo aad bay uba badan tahay bal wax yarun haddaan kaba taabto horta dee waa imaamkaas soo xaafibnu xajar ka cabira haddaan eegno kitaabkiisa gaarka ee hidaayatu saari la ydhaah هو الإmام السيد العلم الفرد تاج الفقهاء وعمدة المحدثين waa عباaradiisii waa نcudي xاaفظ بن حجر de waana أمير المؤمiنين في الحadيث ba مgciisa sa محمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن brd ayaa la yh بن brd disbة bal مgaca ugu dambeeya ayaa dabdigiisu waxa weeye ba'da waa la fadxiyaa ra-duna way reebantay bardisba oo dee xataa arbiciinkiya waa ka nawowi soo naqliya ee dabdigiisa saasa bardisba bal marka bardisbahaasi waxaa nin majuusi u ahaa oo dadka dabka caabuda ayuu ahaa marka isagu ma islaamin waa dadkani atrakta iyo nimankii dhulkaa shadegi jiray ayay ahaayeen oo kolley dee turki baa dhulkaa uba badnaaye laakiin majuusi buu ahaa waxaa islaamay oo usradan ruuxii ugu horreeyey islaamay waa mugiira waa bukhaari awowgiisa labaadun aabihii awowgii weeye kaas baa islaamay waxaana waqtigaas bukhaaro joogay oo waari ka ahaa nin alyamaan aljucfi la odhanayey oo waa reer carbeed asalkooda hore yeman yahay ama reer madxij la odhanayo o ballaadhnaa qeyb jirib kaba mida ahaa ninkaasoo halkaa waali ka ahaa buu gacmihiisa kuba islaamay mugiira markii uu ku islaamay ayaa nisbadan bukhaari la odhanayo aljucfiyu aljucfiyu waa nisbe halkaa ugaba timi waa reer carbeed oo isagu muu ahayne waa nisbada walah oo kolkol marka ruux reer kale loo nisbeeyo kol dee waa nasab uu kaba dhashay taasi waa mid kol waa walaa-u cataaqatin oo reerkan baa xoreeyey ama aabihii ama awowgii oo qoyskaas ama reerkaasaa xoreeyey walaa-u cataaqatin buu noqdaa kolna waa walaa-u islaamin oo ninkii isaga gacmihiisa uu ku islaamay ayaa loo tiiriyaa waa san weliba rag badan baa malaha mandiqadaas way u badnaayeen nimankaa jucfiyiinta dadka gacmahooda kuba islaamay oo markaasaa dee way badnaayeenba malaha jaanibkaasay uga nisbe jirin jireen bal horta nisbadan aljucfiyi waataa saasaa loogu nisbeeyey albukhaariyuna dee waa magaaladiisii uu kuba dhashay degaankooda ahayd ee bukhaara waana bilaadii ballaadhnayd aadna bal maala marka la idhaaho dee suu kaba cabiro qayaaqoot mucjamkiisa min anzahi ardi illah ee la odhanayay maa waraaa nahri ayay kaba mid ahayd maa waraaa nahrina waa webi kolley jayxuun la odhanayay malaaimaka laamu iyo waxbay dhahaan ayaa wixii beri ka xigana waraaa nahri bay odhanayeen wixii galbeed ka xigana wadankii ballaadhnaa ee khuraasaan la odhanayay ayaa kolley dee afghanistan way qaybsamaysaa markaas iyo wadankii ballaadhnaa ee khuraasaan la odhanayay iyo khwarizma ayaa galbeedkiisa dhacaysay wixii bariga haddaba dhaca ama dhinaciisa sha dhaca ama ayay ka cabireen muslimiintu ama raggii hore muslimiinta ahayd bilaadu maa waraa nahr marka bilaadaasu kaba mid ah bukhaari waana jumhuuriyaddan uzbekistan la idhaaho ayay bukhaari dee kuba taallaa taas wey uzbekistan la yidhaha markii horena waa dalalka islaamkeed dee ka hoos baxay itixaad sovietic kaba hoos baxay ama ruushka ka hoos baxay uzbekistan bal taasba wayaano waa dhalashadiisiiba ahayd haddaba marka leega aabihii ismaaciil kolley nin isaguba cilmi dalbay waa ahaa oo bukhaari baa wuxuu idhahaa malik ibnu anas waa imaam malik waxbuu ka maqlay waa aabihii ismaaciil in waxbuu kaba maqlay waxaanu yidhaha isagaa yidhaha xamaad ibnu zayd waa imaamka xamaad ibnu zaydna wuxuu arkay qad saafaxa bna mubaaraka bikirtayade waa cibaare isaguu soo naqliyo ujeedadu waa halkaa waa inu beledkiisii ka yimi ama xaj ha u yimaada ama dalab cilmi ha u yimaadee waayo malik ibnu anas madiinuu joogaa dhulkaashana muu tegin waa halku kuba arkay xamaad ibnu zaydna waa nin reer basra markaasaa isagana wuxuu arkay buu leeyah waa caalimka xamaad ibnu zayd isagoo ibnmubaarak ibnulmubaarak salaamayo labadiisa gacmoodba ujeedadu waa dee maxabadii kaba dhaxaysiiyo taas iyo si ugu ihtimaamayey gacan keliya kumu gacan qaadina tii kalena uu geeyey waa sa oo bukhaari aabihii ba arkay weeyaan ibnu xamed ibnu zayd oo saa ibnulmubaarak kuba samaynaya ujeedada markaa waa inuu bilaadii xaj iyo waxyaalo uba yimo de waa nin cilmiga dalbay buu ahaa laakiin isagoo bukhaari yar yahay ayuu dhinto agoodnimo ayuu kuba koray intaas bukhaari yaridiisiiba ilaahay wuxuu ku ilhaamiyey cilmigan xadiidka jacaylkiisa iyo xifdigiisa isagoo malcaamadii kuba jira bal dee isagoo malcaamadii kuba jira ayuu dadka kale magaalada bukhaare culimadii joogtay uba tegi jira oo axaadiis badan kaba xafiday waxaa lasoo naqliyaa markii uu kaba baxay un malcaamadii ama maktabkii uu kaba baxay waaba inuu dee isagoo aimada ujeegi jiray nin dee kollay nisbadan ay soo naqliyaan addaakhiliyo oo xataa aimadii waaweyneyd bal nisbadan halka loo nisbeeyey de adugma naysaabuur baa magaalo gudaha ku taalo suurka se bukhaaro oo kale magaalo badan oo muddo badan oo dawaakhil la odhan jiray oo kuwaa suurka ka hooseeya ana way jireen bal waa mid una xafid isaga wuxuaba kaba dhigaa waa almadiinatu daakhilatu fii naysaabuure ayaa isagoo majliskiisii jooga ayuu xadiidka soo qaaday waa dee ninku sanadkii baa la sheegaya waqtigaa sanad la-aanimay jirte markaasaa muxuu kaba cabiray abu zubayr can ibrahim waa abu zubayr oo ibrahim anakaci kaba warinaya inankina waa yarya bukhaari waa fadhiya deetuu yidhi in lam yasmac abu zubayr min ibrahim abu zubayr dee wax kamuu maqlin ibrahim uu dee waa inan yar waaba malaati isagii wuu qaadan uu ku celiyo markaasu yihi bal hadduu dee kitaabkii kuu dhowyo kitaabkii dib ugu noqo u baxay oo kitaabkiisii buu soo eego uu soo arkay waxa kuba sugan deetuu yihi ya gulaam muxuu yahay hadda deetuu yihi waa zubayr ibnu cali can ibrahim arinku abu zubayr maahe waxaa lagu yihi imse jir baad waqtigeeda ko iyo toban jir buu ahaa markaas waa markaa uu umuuraha asaniida iyo weliba raggii dee muxadisiinteeda ama musnidiinta ahayd uu kuba radeeyay akhdaadoodii alxaasil adigu cilmigii waa dalbay kolley isagoo dhowr iyo toban jirkiisii buu soo gaadhay dee mandiqadan sokey ilaa way soo xajeen isagiiyo hooyadii iyo walaalkiiba markii dambe hooyadii iyo waxaa laga yaabaa inay afar iyo sagaaشhank waa kun iyo boqol iyo afar iyo sagaaشhankii buu dhashay shawaal baa la yidhaha ama shawaal buu dhashay saddex iyo tobankeed maalin jumca kolley walaalkiiya way noqdeen hooyadiiyo isagu dalab cilmi ayuu uba hadhay oo dee markaasuu halkaas dad aada u kala duwan buu kulaba kulmay dhulkii uu rixlada kuba maray dee kolley bilaadii islaamka iyo maraakistii waaweyneyd oo kale hadday tahay dhinacyadii iyaga kuba dhowaa balki iyo naysaabuur iyo rayiba waa galay baqdaad iyo basre iyo kuufo kusoo noqnoqday maka iyo madiine iyo masar iyo sham intaba waa maray isagoo cilmi dalabkii uba maraya wuxuu soo naqliyaa markaa uu lix iyo toban jirba gaadhay kutubtii wakiic iyo ibnulmubaarak iyo inuu wada xafiday sideed iyo toban jirkiisiina uu bilaabayba qadaaya صaxaaba wataabiciin iyo tasniifkeedi isagoo bal matalan taas kolley kitaabkiisan taariikhda weynaa masjidka rasuulka ilaahay ama cinda qabri rasuulilahi habeenada caddada ah malaa dee iftiin ma haysan ayaabuu qorayay oo meelahaasu kuba alifay bal waa waqtiyadaas horeba uu bilaabay marka marka la eego xifdi ahaan iyo itqaan ahaan iyo faham waa wax cid kastaaba ay ugaba dambayso loo wada qirayo iyada taas may tataabanayno waayo hadalkiiba haba iskaba dheeraanaya dadkii uu ka maqlayna aad iyo aad bay u badnaayeen oo kun way dhaafeen dee taas isagoo lahaa dee kun in ka badan baan wax kaba maqlo bilaada kala duwan kaga maqlay dhammaantood ba ahla xadiiin bay ahaayeen dhammaantood ba aliimaanu qowla wa camal bay lahaayeen ba taas weeye kolle mashaaikhdiisuna dee isla wada dabaqo maaha rag waaweyn oo raggii taabiciintii laba kulmay way ku jireen waana axaadiistiisan caaliga sida hulaahiyaadka raggu kaba wariyo saabu caasim iyo maki iyo markaa kuwa dee iyagu dabaqadaa shuyuukhdiisao kuwa kaba yaryar way jireen ilaa uu dhaadhaco kuwa ay dee aqraantiisaba ahaa ay uba dhaadhaco xaafid muxajarna dabaqaadka sheekadiisa shan dabaqo ayuu u qaybiyaa kolley kitaabkiisan hadiyusaari iyo kitaabkiisa hidaayatusaari labadaba hadiyusaari waa muqadimada fatx bari oo dee shan dabaqo oo ayuu u qaybiyaa oo kala waaweyn oo dee aan magacyadooda sheega waana u laadmi kartaan taas oo kale bal hadda waxaan leeyahay manaaqibtiisa iyo fadaaishiisu dee waxaynu imika xasrinayna maaha cibaadadiisii iyo qur'aan akrintiisii iyo salaaxiisa kalena iyaduna mid bay ahayd aada iyo aada u badan baabay ahayd kitaabkiisan saxiixaana kolley sheekhiisii isxaaq ibnu rahawey ishaare uu lahaa ama ikhtiraaxiisu kuba alifay oo iyadoo majliskan oo kale la fadhiyo dalabadii fadhiyaan bukhaarina kaba mid yahay buu yihi haddii bal a ururin lahayd ama la ururin lahaa axaadiida rasuulka ee saxiixawn waayo kutubtii markaa jirtay kaba horreysay saxiix iyo keyrkii iyo bal axaadiidtii rasuulka ilaahay aqwaashii saxaabada iyo taabiciinti iyo wixii baa isku wada jiray oo may kala soocnayn bal taasoo tibaa qalbigiisa intay kuba dhacday ayuu bilaabay isagoo dee kumayaal xadiid marka duruqdood iyo taa laba eego kasoo dhex saaray axaadiidan dee noqotay kitaabkiisa uu noqday asaxu kitaabi bacda kitaab illaahi markaas uu noqdayba bal dee kolley taas weeye isagoo labiyo lixan sanadood gaadhay ayuu laba boqol iyo lix iyo kontonkii habeen ciidulfitri ayuu kolley ku dhintay meel aan ka baxsanayd magaaladiisii yar waayo awaakhira cumrihina iska dee wixii jiray ha noqoto kolkol dee ninka saasoo kale u muuqdo dadkii manaasil iyo maraatib sare ee cilmi haystay kolkolle beledkooda joogay xasad iyo tanaafus waa soo geli karaa umuuro kale oo waktigaa dee yar jirayna way jireen muxnooyin kuba yimi daraaddeed baabuu uga baxay magaaladiisii ugaba baxay ugu dambeydna meel khartanki la idhaha isagoo malaa sabaranqade iyo ay u yeedheen oo kuba socda ayuu haddana halkaa ee uu kuba helay wafaad geeridii ay kuba heshay oo libiixin jirna waxaan leenahayna radia allahu tacaala canhu waardaahu وجزاه عن أمة محمد خير الجزاء صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله سبحانه وتعالى على كل kitaabka maalinta ka dambayso inoo bilaabi doona